waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu toddobaadkii tegay ansixiyey xeerka saxaafadda soomaaliya xeerkaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa haddaba xeerkaasi qodobada ku jira qaarkood waxa ay dood ka keeneen wariyaasha soomaaliyeed qaarkood si aan wax badan uga ogaano ayaan qaar ka mid a wariyaasha waxaan fursad u siinay inay su-aalo weydiiyaan wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayr maareeyo ugu horeyn barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kusoo dhowow marka xigta waa tii dhowaantan baarlamaanku ansixiye uu meel mariyay sharciga saxaafadda oo ay wasaaraddu soo diyaarisay arrimahani marka hore sharxaad guud inaga sii sharcigani muxuu hadda kaga dhigan yahay oo intee buu faa'iido u leeyahay wariyaasha iyo wasaaradda guud ahaan bismillah waa mahadsantihiin dhegeystayaasha soomaaliyeedna waa salaamaya haddee sharci waa la ogyahay soomaaliya waxay leedahay warbaahin aada u ballaaran oo kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dawladeedba ayay leeyihiin wariyayaal aada u fara badan ay ka howlgalaan sidoo kale hay-ado badan oo ama dalka warbaahineed oo dalka dibadiisa laga leeyahay ayaa iyaguna yimaada soomaaliya oo ka howlgala ama hay-ado kale oo warbaahinta soomaaliyeed taageera oo warbaahinta ku taxalluqa marka waxaasoo waxaasoo institutionisa waxay ku leeyihiin waxay u baahan yihiin sharciyad iyo nidaam ayay u baahan yihiin marka sharciga runtii isagaa isfasiray ujeedooyinka dawladda soomaaliyeed ay ka leedahay dalka soomaaliya wuxuunu nidaaminayaa inta aan kuusoo sheegay waa gartay laakiin qaar ka mid a qodobada ku jira sharcigan dood badan baa laga keenayaa markaad eegto in lacaga laga qaadayo tusaale ahaan dadka tviyada guryaha ugu jira oo canshuuraha oo wasaaradda maaliyadda oo kale ay lacagtaasi qoondayn doonto iyo in sidoo kale qofka wariyaha noqonaya in shahaado jaamacadeed uu haysto oo soomaaliya mudooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaro ayaa wariyaasha noqonaya kuwaas oo xilligii ay soo baxayeen wax jaamacado aan soomaaliya ka jirin arrimahaasi bal sidee isku qabanayaan oo walaacaasi dad badan oo wariyaal ay qabaan waa mahadsan tahay waa sida aad sheegtay labada qodob haddaan kala qaado midka hore ah in khidmad ama canshuur laga qaado tviyada ku jira guryaha dalka soomaaliya ku yaala waa sharci jira nidaam jira oo adduunka ku dhaqmo weeye adigu hadda americaad igala soo hadlaysaa waana filayaa inuu sharcigaasi ka jiro tusaale ahaan hadda guryaha soomaalida inta badan waxaa ku jira shirkado cusub oo cables la dhaho oo dadka lacag ka qaata haddana cashuur aan cidi ka qaadin aan diwaan gashanayn marka in la nidaamiyo lacagta ay qaadanayaan waa lacagtan hadda aanu ka hadlayno oo kale laakiin khidmad yar dawladdu ay ka qaadato wasaaradda maaliyaddu u qorshayso ama qofka kale ugu jiro haddee waxaa la siinayaa adeeg baa la siinayaa shirkadunbaa siinaysa ama mid brivate ah ama mid dawladeed in marka uu khidmad bixiyo waa wax ka jira adduunka kolley mar walbana wasaaradda maaliyaddu waxay ku salrin doontaa nolosha shacabka soomaaliyeed iyo inkamka ama dakhliga dadka soomaaliyeed ay awoodi karaan marka wax jira oo adduunka ka jira weeye oo lagu dhaqmo wax hadda soomaaliya kow waa ma aha meelaha badan oo dalka ka midana waxay daawadaan oo somali national t v uu ku jiro oo waxaa laga qaadaa lacag marka taas halkaasaan kaga baxayaa middan kale ee wariyaasha labaan u kala qaadaya mid waxa weeye mas-uuliyadda weriyaha laga rabo haddee weriye ama suxufi wax xil yar ma ahan suxufi waa nin la hadlaya ama saamayn kule oo ay dhegaysanayaan qaybaha kala duwan ee shacabka sida aqoon-yahanka sarkaalka siyaasiga dhaqaale yaqaanka shacabka caadiga marka waxaa la rabaa qofka daasatigaas leh oo dadka soomaaliyeed ee dhegaysanaya qancin kara aqoon leh mid saxaafadeed leh iska ilaaliya waxyaalaha dalkaas jiritaankiisa dayska sida amniga inaanu dhaawicin anshaxa inaanu dhaawicin diinta iyo dhaqanka suuban ee shacabka sideeda inaanu dhaawicin marka horta mas-uuliyadda waa looga baahan yahay haddii ladhaho soomaaliya miday burbursanayd dad badan oo saxaafadeed haysta ma joogaan waa hadal gara weeye marka labaan u kala qaado horta marka horeysa in soomaaliya sharci saxaafadeed hay samaysato waxay dan ugu jirtaa dawladda iyo shacabka warbaahinta lagu lagu dhaqayo waa wax fiican halka aan soo dhicino haddii wax markaa ay ku jiraan oo qodob ama labo culays si unu keenaan dee sharcigu daaqado ayuu furayaa oo dib loogu habayn karayo waa tahay ayaa ku jira oo dhegeystaha magacaaga iyo meeshaad joogto iyo wasiirka su-aal haddaad weydiinayso waa maasanta magacayga waa cabdi maxamed ismaaciil waxaan joogaa sweden marka hore waxaan salaamayaa wasiir maareeye maxamed cabdi xayar maareeye kolley isaga ima xasuusta si fiican baan u aqaanaa waxaan weydiin lahaa sharcigan saxaafadda marka laga hadlaayo xeer saxaafadeed xeerka saxaafaddu waa in mataqaanaa wax uu hagaajiyaa ee maaha inuu wax sii dumiyo waxaan ka wada ujeeddada waxay tahay su-aasheeda maaraya weydiin lahaa sharciga saxaafadda waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin in weriyaha la ganaaxi karo kun dollar ilaa saddex kun oo dollar waan ognahay mushaarka uu qaato maxkamad iyo xabsiyaa la sheegay so taasi ma aha sharcigaasi inuu saxaafadda iyo wariyaashii sii kala eryaayo cabsigelin ay tahay iyo handadaad loogu talagalay in saxaafadda madax banaan aysa shaqeynin waa ko su-aasheedii koowaad midda labaad waxaa la yidhi waa inay jaamacada ka baxaan oo shahaado jaamacadeed ay istaan waxaan waa xirfad la barto jaamacadna loogama bixin so marka soo ma eka dhalinyaradii shaqeynaysa inaysa saxaafad jaamacad aysan haysanoo haddii shuruudda ay saxaafad noqoto idaacadihii ay xirmayaan xeerkaana uu keenayo in saxaafad madaxa banaan aysan shaqeyn kan dawladda keliya uu shaqeeyo horta marka ugu horeysa su-aasha hore haddaan ku hormaro waxay ahayd midda lacagta aada umahadsan tahay lacagta horta marka horeysa dawladdu dawlad responsible ah oo dadkan soomaaliyeed mas-uulkaa midiyahan soomaalidana dawladda waxaa ku qoran dastuurka uu damaanad qaadaya furnaanshaha iyo xornimada warbaahin xora in soomaaliya ay ka jirto tartiibaad ayaa la marsiinayaa weriyaha lagu xukumayo lacagtaas waa weriye ama ama ama institution warbaahineed oo caadaystay in in uu maaragtay khaladaad xagga warbaahintaa galo weeye maahane waxaa jirta digniin waxaa jirta yeedhis iyo maaragtay marka hore in la waaniyo marka la waaniyo haddana digniin baa jirta marka dambe in waxoogaa la la la canaanto oo sidaa ku qoran sharciga ayaa ayaa jirta laakiin tartiibaadkan oo dhan baa ka horeeya oo aan filayno inay mas-uuliyad markaa hadday maalin wax ka dhacaan oo loo yeero oo lawaaniyo ay qaadan doonaan oo xataa digniinta aan laisla gaari doonin marka taas halkaasaan kaga baxayaa midda labaad qodobkan waa horreed waa ka jawaabay assessment ayaan samayn doonaa sharciga marka aan samayn xeer hoosaad qodobka afartanaad siduu sheegayo ayaa aniga wasaaradda awood loo siiyey inay qodobada qaarkood ku fasirto oo duruufta jirta waafajiso marka assessment baan samayn doonaa meeqaa weriye oo soomaaliyeed oo warbaahinta soomaaliyeed kakashahaysta shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed haddii markaa caqabada nooga soo baxaan annagoo guddigii baarlamaanka iyo cid walba la kaashanayna ayaan xeer hoosaadka intii dawladdu ka furayso jaamacado iyo institutions awood u siinaya wariyuhu inuu qodobkaa buuxiyo intay ka gaarayso haddii assessmentigu negative loo soo baxo waa la sheergaraynayna baarlamaanka cid walba sharciga laftigiisu consideration ay ku jiraayo madaxweynuhu u socdaa oo isaguna mas-uuliyaddiisa iskale marka intaasaan kaga baxay mahadsan waa gartay wasiir haddii su-aal kale oo aan ku weydiiyo qodobada kale xeer saxaafadeedkan ku jira ay dadku ka hadlayaan waxaa ka mid ah isha uu kasoo xiganayo warka tusaale ahaan haddii warbaahintu ay weriyuhu uu helo xog qarsoon qofkii laga soo xigtay waa inay qiimeeyaan kalsoonida lagu qabi karayo ilwareedkaasi marka ujeeddada ma ahan in lagu xadgudbayo qofka laakiin taasi mararka qaar dad waxay u fasiran karaan haddiiba dacwad la rabo in lagu soo ogo in loogu soo marmarsiiyan karayo qodobka isaga ah maxaad ka leedahay
haddii sharciga saxaafadda ee america la akriyo sidaas oo kale ugu qoran yahay sharciganna ilaa toban sharci oo yurub iyo africa iyo isugu jira ayaa la barbar dhigay weriyuhu xog wuu raadsan karaa xogaha qaarna waa xogo iska macquula xogaha qaarna xogo ama amni la xidhiida ama ama sirca weeye oo oo culayskooda leh culays qaran leh culays amniin leh marka horta marka horeysa waa inaad iska xaqiijisaa qofkan xogta aad ka qaadayso inay xogtani sugan tahay iyadoo aada dawladda u sheegin baa laakiin waa inaad xogtii maadaama culays leedahay meesha aad ka keentay ay xaidan tahay oo haddii cid ay dhibtay ay kuudiiso waa in lala sheergarayn wariyuhu uu sheergarayn karo hay-adaha su-aalo ka weydiin kara haddii xogtaasi ama aanay sidii raad lahayn ama dhibaato amni keenayso waxaa loo lahaya wariyuhu inuu marka horena xaqiijiyo ama danaha qaranka soomaaliyeed oo kale jiritaankiisa nimadiisa ay ay dib u tahay waa inuu waa inuu inuu qof ka qaadayo uu xaqiijiyaa haddii loo baahdo oo su-aal la weydiiyana la shagarayn karaa marka waa dariiq caalamiya weeye waa tahay wasiir adigoo aada u mahadsan wariye kale ayaa qadka ku jira oo muqdisho jooga haye kusoo dhawow wasiirka wasiirka warfaafinta haddaad su-aal weydiinayso aad baad u mahadsan tahay jamaal cosmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maxamed cabdi xayir maareye anigu magacayga waa maxamed nuur maxamed shariifka islamarkaana kamid ah wariyaasha magaalada muqdisho bal kulanna ka howlgala kana mid ah raggii waxyeeladu kasoo gaartay muqdisho su-aasha aan weydiinaya wasiirka waxay tahay horta saxaafadu xeerka ma diidana wadanka burburoo soo maray sharci saxaafadeed in la helo iyo xeer wax wanaagsan wasiirkana xilligoo dowladihii hore kumeelgaarka uu ku jira asaa wasiir wafafi soomali kasoo shaqeeyey wasiiro kale madooba nuunow mustaf dhexerow imaareey iyo kasoo iyo dad badan mustaf dhexerow yaa kamid ah marka wasiirkana horta wuu dadaalay markuu yimid saxaafadii isugu yeeray qolkiisoo nagula kulmay guddiyaa saarnay mar kalaa dib u eegnay waxaan ka bedelna waja marka waa wax fiican uu qabtay maareey horta waa ambaliyanayaa su-aashaan weydiinayna waxay tahay wasiir annaga xeer iyo sharci iyo nidaam ma didanin baarlamaanka iyo golaha wasiirada waa marsiisay hadda madaxweynihii adhaman inuu markaas saxiixo su-aasheeda marka waxay noqonaysaa sharciga waa noo heshay waa ka shaqaysay waa dhamaysay saxaafadiina inta badanba magaalada muqdisho iyo gobolada rakubaysan iyo dad markaasi nabada diidan iyo kuwa dana gaarana ayaa dil iyo dhaawac u geysta marka xeerkan ma ku xusan yahay in amniga mas-uuliyadda ay qaadayso dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan arkay in xeerka uu kamid yahay in amniga wasaaradda ay mas-uul ka tahay maadaama sharciga ay keentay marka bal faahfaahin waxaad naga siitaa sida wasiir saxaafadda amnigeeda aad qayb ugu qaadan lahayd oo maadaama mas-uuliyadda ay ninkadii fuushay aad baad mahadsan tahay horta dareenkaaga wanaagsan maaragtay dhegaystayaasha iyo annakaba nagu nagu dhiirigelisay inaan ummad sharci ku dhaqanta oo nidaam la noqono haddaan su-aasha ka jawaabo sharcigu runtii annaka sidaan sheegay dastuuriyan ayaan u aaminsannahay warbaahinta soomaaliya inay soomaaliya yeelato warbaahin xora oo soomaaliya iyo geeska africa iyo africa oo dhan awood ku leh waayo waa waa hay-ado muhiima oo hadda adduunka dowladaha lihi miisaan u kordhiya hadday xataa yar yihiin marka siyaasadeedu waa sidaas marka ammaano horta marka horeysa anagu haddaan dowlad nahay qof kastoo soomaaliya amnigiisa mas-uul baan ka nahay wixii tamari noo diida mooye kuwa hore wax la yeelayana raallina kamaanu ahayn mas-uuliyadna waa naga saarnay haddana mas-uuliyad kale oo xeera iyo dastuura labadaba way naga saaran tahay warbaahinta muhiimadna way noo leedahay laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha soo kordhaya xeerku soo kordhinaya waxaa kamid a marka u horeysa inaanu baranno meeqa weriyaanu leenahay inaanu baranno meeqa station oo oo oo warbaahineed baa leedihiin xaggay ku yaaliin ardareeskee bay leeyihiin yaa maamule ka ah yaa yaa mulkiile u ah marka xagga barayska oo kale laga hadlayo marka maadaama ay noqdeen institutions ama hay-ado base leh xarumo leh iyo weriyo diwaan gasan oo telefoon leh oo meel loogu hagaago leh waxaa noo furraa waxaa noo fududaanaysa horta dadka aan mas-uulka ka nahay iyo hayadahaanu mas-uulka ka nahay tiradooda iyo meeshay ku kala yaaliin taasoo aanu awoodno inaanu sino ciidamo boolisa xarumaha oo kale iyaguna markii wariyuhu meel khatara u baxaya ay naga codsadaan inaanu amni ahaan caawino ama meeshu u socdo ciidanka ka horeeya aanu ku ballamino ama anaku xarunta aanu joogno iyo ciidanka xarunta waardeeye ah ciidan ha ka raaco in mas-uuliyad aanu marka halkaan ka qaadano marka waxaan isleeyahay haddii diiwaangelintan la sameeyo hay-adaha la lawada cayimo
mas-uuliyaddu way idiin fududaanaysaa amnigooda wax badan ayaad ku tari kartaan xagga kale sharcigu wuxuu nagu waajibinayaa inaanu wabaahinta soomaaliyeed tababar siino aqoontooda kor u qaadno ilaa heerkaa jaamacadeed ee la sheegayo iyadana waxay noogu sahlaysaa inaanu diwaan gelino kaxogaano meeqa wariye oo sugan shuruudaha oo dhan buuxiyaad haysataa baahidii baa markaa noo soo baxaysa oo aanu dhammaan soomaaliya madaxda dawladda iyo hay-adaha caawiya oo kale la kaashan karno o dhihi karno si aanu u buuxino u helno saxaafad professionala waxaanu u baahannahay inaad nasiisaan facultiskan oo journalism marka waa waa ku jirna insha allah waa tahay wasiir maareya aad baad umahadsan tahay waktigaa waa kaa mahad celinaynaa inagoo qeybihii dambe joognaa dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo bal magacaaga iyo halkaad joogtid adigoo ku bilaabaya waa maxamed cabdi cali galaha idaacadda risaala aad ayaan u salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirkeena mudane maareeye waxa aan weydiinaya aniga waxay tahay wax warwar warwar badan ka hoya saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho oo fadhiga dawladda ay tahay waxyaabahaas waxaa kamid qodobada janaaxa walaasha oo shan boqol ilaa iyo saddex kun ay tahay oo laftooda xitaa fasir bal aanay ku qorneen dad akriye iyo annagaba aan aragnay waxaa laleeyahay ninkii uu sharciga ku xadgudbo wariyuhu wax qabanaya qodobkaas oo ganaaxaasaanan ka dhalan karaa marka qaadka uuriyihuu geli karo ama dembiga uu geli karo nooca uu yahay macadda shanta boqol ilaa iyo saddexda kun laftigeeda inta ganaxyadiisa u kala saaran yihiin macadda marka waxaan wasiirka weydiinayaa maxaa heerka loogu soo qori waayey in la kala caddeeyo dembiga saddexda kun ah iyo kan shanta boqol ah su-aasha kale jamaal aa weydiinaya waxay tahay culeyska badanna hadda saxaafadda ku haysa in wariyuhu uu haysto digrii jaamacadeed oo saxaafadda ah ma aha xataa digrii kale wariyaashaasaan ka warqabno shitaa wasaaradda warfaafinta wariyaasha ka shaqeeya badankood ma haystaan shahaadada noocaas ah kuwa muqdisho sidoo kale oo idaacadaha madaxa bannaan ay tifiyada u shaqeeya marka soo uma eg wasiir in saxaafadda dhowr iyo toban qodod oo shahaadooyinka noocaas haysa hadda qiyaasen in ay keliya inay shaqeeyaan loogu talagalay oo inta kale albaabada in la isugu dhufto qorsho uu yahay waad masan tahay wasiirka wuu ka jawaabay su-aalahaasi dhowrka ahi qeybihii horena waan ku weydiinay wasiir adigoo soo koobaya isla arrintan haddaad u iftiiminayso oo adigoo aada u soo koobaya arrintan iyada waa mahadsan tahay waa runtahay intaad soo wadaan soo wad waa ka jawaabay walaal annaku saxaafadda carin mayno xarumahoodana xidi mayno waa xoojin doonaa waana arki doontaa qodobka afartanaad ayaa awoodii siinaya inaan xeeroosaad soo saaro aan ku fasirayo qodobada qaar oo uu kamid yahay ganaaxa qodobka ah qaabka uu ku imaanayo iyo waxyaalaha ka horeeya oo sidaan sheegay waano iyo digniin iyo heerar badan oo aanu ku ay ka horeyn doonaan aan lagu degdegi doonin ganaaxa sidoo kale waan sheegay waxbarashada tartiibaadka anu marayno su-aalahayga hore aad ka arki doontaan waa mahadsantihin waa tahay wasiir maarey haddaan ku weydiiyo hal su-aal kale oo dhegeystayaasha facebook ayna soo weydiiyeen ayaa waxay tahay waxaad noo sheegtaa waxaa jirtay in sidoo kale siday suurtagal ku noqon karta ayuu leeyahay dhegeystahan in weriye ka maqan waddanka oo haysto dhalasho waddan kale lagu maxkamadeyn karo gudaha soomaaliya aad baad umahadsan tahay de waxay ku xidhan tahay dembiga uu galay weriyuhu kuwa aanu waddankaa weydiisan karno horta qof kasta oo ka shaqeeya warbaahin soomaaliyeed ma sooma soomaaliya la hadlaya oo soomaali la hadlaya waajibaad baa naga saaran dadka soomaalida wuxuu kula hadlayo inaanu kontaroolno haddii ku xadgudbana tallaab ka qaadno marka wariyihii waddan kala degan ee nationality kale hayste warbaahin kale u shaqeeya sida nin ajnebi aanu ula xisaabtamayn laakiin wariyihii soomaaliya af soomaali wax ku qorayo af soomaali la hadlaya hadduu dembi ka galo dhaqanka iyo nidaamka iyo amniga dalka adduunka oo dhan xidhiid baanu leenayna dawladda qaramada midoobey laga aqoonsan yahaanu nahay dal kastoo qaramada midoobey ku jirana habaanu u xidhiidhnaan leenahay qofkii dembi gala aanu la wadaagno marka saasaanu yeeli doona waa mahadsanti waxaa jirtay sidoo kale in arrintan dhinaca iyo sharciga fududayntiisu ay si weyn loo hadalhayay dhinaca shatiga sidee bay dadku u qaadanayaan warbaahin oo waxaa jirto qaarkood hore u shaqaynaya kuwo kalena hadda doonaya inay hawada soo galaan sharciga adeexaya walaal qof kastoo warbaahin furanaya oo soo buuxiyo shuruudaha sharciga warbaahin wuu furan karaa kuwii horan jirayna afartan iyo shan casho gudahooda ayay isku soo diiwaan gelinayaan
oo ku diiwaangelin cusub ugu qaadanaya sharciga ayaa qeexay salaamaaleykum
intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xeerka saxaafadda soomaaliya ee toddobaadkii laga soo gudbay baarlamaanka soomaaliya u ansixiyey xeerkaas oo qodobada ku jira qaarkood ay si weyn walaac uga muujiyeen suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa maxamed cabdi xayr maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya inagoo uga mahadcelinayna wakhtigiisi uuna siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnihii ka qayb qaatay barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo